waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo ka degay diyaarad militari oo ay leedahay dowladda itoobiya taas oo ay warar ku tilmaamayaan inay siddeed saannado hub ah oo ay itoobiya ugu tala gashay maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe diyaaradda ka degtay kismaayo ayaa ah nooca waaweyn ee xamuulka waxaana la sheegayaa in ay kasoo duushay magaalada adis ababa ee caasimadda dalka itoobiya markii ay diyaaraddu timid magaalada kismaayo waxay halkaasi ka qaaday mas-uuliyiin iyo siyaasiyiin ka tirsan maamulka la magacbaxay jubbaland kuwaasoo ay geysay magaalada doolow ee gobolka gedo wararka la helayo waxay tilmaamayaan in madaxda maamulka la magacbaxay jubbaland ee ay diyaaraddu qaaday lagu wado inay usii gudbaan gudaha dalka itoobiya iyadoona ugu dambeyntiina ay gaari doonaan magaalada nairobi ee caasimadda kenya halkaas oo uu kaga horeeyo axmed madoobe tallaabada ay itoobiya diyaarad militari ugu dejisay kismaayo waxay ku soo aadaysaa iyadoo dowladda federaalka ay horay u sheegtay inay mamnuuc tahay in diyaarado ay ka degaan magaalada kismaayo wixii ka dambeeyey markii ay iskhilaafeen xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe horaan waxaa magaalada kismaayo uga soo degay diyaarad ka timid magaalada nairobi taas oo qaaday axmed madoobe waxaana muuqata in dowladaha itoobiya iyo kenya ay si toos ah ula safan yihiin maamulka uu hogaamiyo axmed madoobe waxaa la isweydiinayaa maadaama dhowaan dowladda federaalka ay uga tanaasushay itoobiya badda soomaaliya si aanay u taageerin axmed madoobe waxaa xukuumadda adis ababa ku qasbay inay axmed madoobe hub u geyso madaxdii ay safarka ka mamnuucday dowladda federaalkana ay ka qaado kismaayo waxaase muuqata in xasan sheekh oo meel cidlo ah isa soo taagay dagaalka uu la galay axmed madoobena uu ka jabay